madarasada sheekh cali suufi ee barashada qur-aanka kariimka ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xaflad qalinjabina ugu qabatay afartan iyo toddoba arday oo dhammaysay xifdinta qur-aanka kariimka iyo kuwo kale oo ku tartamayay soddonka jus ee qur-aanka munaasabada qalinjabinta oo ka dhacday gudaha masaajidka suuqyaasiin ayaa waxaa ka qayb galay maamulka madrasada culimaa udiin waalidiin macalimiin iyo arday guddoomiyaha mu-asasada al umma sheekh cabdiraxmaan weli ibraahim ayaa bogaadin u soo jeediyey ardayda qur-aanka xifdisay iyo macalimiinta waxbaray runtii waxaa lagu farxa weeye ardada qur-aanka idlaysay iyagoo yar yar ah akrinayay quluubtii qur-aanka iyo wixii dugsiga ay ku qaateen ahaa ee aqoon ahaa ama xifdinta qur-aankaba haato ama kutubtii ay lagu dul akhriyeen ee nadmigii ay akrinayeen ee tuxfatul atfaalka ha noqdo ama luqada carabiga ay ku hadlaayeen ha noqoto ama su-aalihii cilmiga ahaa ee macnaha fiqiga ahaa ay soo jeedinayeen ha noqoto runtii waxa wey weeyo waan wax ilaahay lagu mahadiyo ilaahay subxaana watacaala nicamta u ina siiyeyna ka mid tahay dhanka kale maamulaha madrasada sheekh cali suufi cabdiraxmaan maxamuud caydiid ayaa sharaxaad ka bixiyey taariikhda madrasada iyo ujeedka munaasabadan madrasadu ilaa waxaa weeyaan lix iyo toban fasal waaye macalimiinta ka shaqaysa dhowr iyo labaatan macalin baa ka shaqaysa madrasada waxaan dhignaa qayb iskuul dugsi hoose ah oo calaaqa la leenahay iskuullada oo looga sii bilaabayo dugsi dhexe ardadaas taasna waa jirtaa waxaa noo daba yaalla fusuusha qiimayn baan samaynaa oo markii la joogo saddexdii bilood ama afartii biloodba dhammaan madarasada ardayda itixaan guud baa laga wada qaadaa fasal kasta iyo xaaladdiisa waa la ogaadaa itixaankaana waxaa lagaga qaadaa ardayga tajwiidkiisa xifdintiisa qiraa'adiisa iyo kitaabadiisa afartaa qaybood yaa laga fiiriyaa ardada fasalkii yar culays laga dareemana waxbedel baa lagu sameeyaa waxbedel baa lagu sameeyaa waxaa culays nagu haya ardadu ardaygu qur-aanka haddii juhdiga koowaad iyo ka labaad awalan lagu dadaalo oo qur-aanka ama dhammeeyo ama dhadhaweeyo ardaygaasoo arday guulaystuu noqon haya laakiin ardaygii hooseeya haddii magaranaysaa iskuul la geeyo bareefed la geeyo macad la geeyo intaasoo wax loo diro waxoogaa bahashii waa way qasmaysaa madrasada sheekh cali suufi ayaa mida ardayda lagu baro qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa waxaana ardayda munaasabada loo qabtay ay isugu jireen kuwa xifdiyey qur-aanka kariimka iyo kuwa ku tartamayey soddonka jus ee qur-aanka